دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku soo jirnay casharkeenna halkii ugu dambeysay dagaalkii qaswatu bader oo gaaladii la jabiyey qureysheed isla markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guulaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam toddobaatan qoraysh raggii ugu waaweynaa ahaa waa la dilay toddobaatanna waa la qabtay walidaalik saxaabadu way isku qabteen ridwaanullaahi calayhim toddobaatankaasi waxa laga yeelayo rasuulka abubakar bin abi quxaafa oo la taliyihiisii koowaad ahaabuu weydiiyey wuxuu idhi nebi allow waa dadka aynu ehelka ahayn in badan aynu isku xidhnayn waana laga yaabaa in samafalka aad u samafasho ilaahay uu diinta ku soo geliyo walidaalika waxa weeye inaad iska sii dayso oo aynu ka qaadanno madax furasho ayaa habboon buu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar binu khadaab radia allaahu canhu oo runtii la taliyihiisii labaad ahaa ayuu rasuulku wax ka weydiiyey wuxuuhi yaa rasuulallah dagaalkaasi nimankaasi intay inagu hayeen waad ogeyd kuwa dambe joogsan maayaan haddaynaan intaasi laynin oo sidii caqbata binu abi maciid iyo raggii la midka ahaa aad ka yeeshay aynaan ka yeelin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba nin oo aada u dhib badnaa waxa uu yidhi socodkii intii aan la soo dhaqaaqin iyagoo la hayo halkooda ku dila buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ficlan saxaabadu waxay qaateen nebiga calayhi salaatu wasalaam waa saddex laba iyo hal bay noqdeen rasuulkuna iyo abuubakar dhinac bay isu raaceen walidaalik cumar binu khadaabna dhinac buu noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigii abuubakar ayuu qaatay laakiin arrintaasi mar allaaliya markii sidaa lagu dhameeyey hawshii ayaa waxaa soo baxay rasuulka oo ooyaya calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar markaasaa waxa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar binu khadaab haddii aan ilaahay noo naxariisan labada iyaduba halis baanu galnay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo aayaddanaa ku soo degtay maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yadkhila fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim ilaahay wuxuu ku calaantay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nebiga umay sugnaanin inuu dadka uu qabto ee diinta la dagaalamaya ee hore u soo dhibay ee muslimiintii guryahoodii ka soo saaray inuu lacag ku furto maaha turiiduuna carada hada addunya yacni waxaa idiin muuqatay bandhigga adduunyada ayaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye cumar binu khadaab radia allaahu canhu a'immada muslimiinta waxay sheegaan meelo badan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi yaa rasuul allah sidaasi ma laha sidaasaa ka habboon walidaalika waxyigu markii uu kala saarayna uu raacay dhinacii cumar binu khadaab radia allaahu canhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu kala saaray oo ninka loo yaqaano mudallib binu xandab wuu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sayfiyun bin abi rufaaca ninka la odhan jiray wuu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuu cisat aljumaxi isagana wuu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la sii daayay abulcaas binu rabiic oo qabay saynab bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga inantiisii qabay isagana waa la sii daayay laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ballankeennu waxa weeye inaad saynab soo furto oo aad soo dayso maadaama aanad islaamin sidaa ku qabi maysid inantu waa muslimad weliba waxaad soo gaadhsiisaa meel aannu kaga hor tagno oo rasuulku uu kula ballamay calayhi salaatu wasalaam oo ficlan sidii buu sameeyey abulcaas binu rabiic saynab buu soo furay ilaa wuxuu soo gaadhsiiyey meel safarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo diray ay runtii kaga hortageen waxaa xusid mudan sanadkii labaad ee runtii hijrada waxaa la waajibiyey bisha ramadaan iyo sakaatulfidri oo wakhtigaa iminka yani wakhti ahaan ku beegan yani dagaalkii beder dhammaadkiisii runtii ku beegnayd walidaalika runtii saxaabadu aad iyo aad bay u farxeen waxay ciideen iyagoo hanti badan helay waxay ciideen iyadoo cadowgoodii laayey ee guryahoodii iyo hantidoodii ka qaaday ilaahay u jabiyey ayaa ay runtii ku ciideen walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala qur'aan buu ku soo dejiyey waadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi اlardi takhaafuuna an yatakhatafakum اnnaasu faaawaakm waayadakum binasrihi warazaqakum min aطayibaati lacallakum tashkuruun ilaahay wuxuuhi waxaa xustaan wakhti aa ahaydeen dad yar oo tiro kooban oo lagu itaal darraysto dhulka gudihiisa takhaafuuna an yatakhatafakum اnnaas itaaldarradiinna darkeed sida shimbirtu ay u dhufato hilibka ayaa waxaa baqanayseen in laydin dhufto oo laydin qaato fa aawaakum wa ayadakum binasrihi ilaahay hoy buu idin siiyey weliba wuxuu idinku xoogeeyey guushiisii warasaqakum min aطayibaati lacallakum tashkuruun walidaalika waxa weeye inay mahad badan ilaahay u mahadnaqaan ayaa qur-aanku kula hadlay waxaa xusid mudan uxud iyo beder ayaa waxaa soo baxday siyaasad dhexe oo macnaheedu ay ahayd nimankii quraysheed oo cadhaysan oo dhib badani ay ku dhacday oo halkaa ka micillisanaya oo ciidan diyaarsanaya oo dagaal aad iyo aad loogu jabiyey uu ku dhacay waxaa meeshii soo galay yahuuddii oo banuu qaynuqaac iyo banuu nadiir iyo banuu qurayda qabaa'ilkii madiine deganaa oo ogaaday rasuulkii inuu xoog yeeshay calayhi salaatu wasalaam rasuulku heshiis buu la galay war dowladdan ayaa ka mid tihiin anigu aan dhisay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hoos timaadaan heshiiskeennu waxa weeye diintiinna inaa haysataan laakiin islaamku meesha dhakada ka xukumo idinka hantidiinna carruurtiinna iyo macaabiddiinna la ilaaliyo idinkuna islaamka aa ilaalisaan gaaladaa kalena aydaan noo soo raacin walidaalik markii hore waxay islahaayeen awoodda intaa leeg yeelan maaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin markii quraysh nebigu uu jabiyey colaad ayaa nimankii quraysheed ee nimankii yahuud ahaa ku beerantay walidaalika runtii waxaa la yidhaahdaa waxay aada u kiciyeen qabaa'il baa jiray waddada deganaa oo madiinana ku xeernaa oo runtii shaqadooduba ay tahay waa dad reermiyiya oo runtii fardafuula oo dhib badan safaradunbaabay dhacaan iyagu walidaalika waxa weeye kuwii bay aada ula hadleen waxay idhahdeen wixii aad ku noolaydeenba waddadiiba dowlad baa dhisantay xoog badan ilaalinaysa dadka hantidooda dadka muslimiintaa iyo dadka kale xilfiga kula jira nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagana way gujagujeeyeen si ay runtii fawdadii iyo mashaakilkii iyo waddooyinkii ay xidhi jireen ay dib u bilaabaan almuhim waxaa runtii la yidhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam warar baa soo gaadhay qabaa'ilka loo yaqaano bani qadfaan iyo bani sulaym oo runtii waddooyinkaa ku dhowaa inay doonayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo madiina agagaarkeeda inay xoolo ka qaadaan oo ah qabaa'ilkii yahuuddu ay aada uga shaqaysay inay ku diraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan laba boqol isagoo wata ayuu baxay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam bani qadfaan iyo bani sulaym ayaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku duulay meeshii ay deganaayeen walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey ay ogaadeen xoogga rasuulka ayay ka yaaceen shan boqol oo awr ayay ka tegeen shan boqol oo awr wakhtigaasi runtii hanti aada u ballaadhan ayay ahayd shantii boqol buu rasuulku soo kaxeeyey muslimiintii madiina ayaa uu qaybiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik bani qadfaan iyo bani sulaymna halkaasuu ugu quuskooyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam in dhulku uu xor yahay dowladdii islaamka midani uu hoos yimaado agagaarkeeduna dadku ay magangelyo haystaan iyo nabad oo cid dhibi karta aanay jirin intaa kadib waxaa runtii dhacday qurayshi weli kamay hadhin in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka aargoostaan waxaa runtii xusid mudan maalin maalmaha ka mid ah ayaa cumayr bin wahab aljumaxi ninka la yidhaahdo iyo safwaan bin umaya ayaa waxay iskugu yimaadeen meel kacbada agteeda wa ficlan cumayr bin wahab inan baa laga hayaa oo madax furasho looga doonayaa safwaan bin umayana aabbihii iyo walaalkii oo inagii ka soo warrannay dadkii beder lagu dilay bay ahaayeen marka adugu calaacalkii bay soo qaadeen markaasaa safwaan bin umaya uu yidhi argoosi baa inala haboon dabeete cumayr bin wahab unbaa yidhi haddaan dayn badan laygu lahayn arruurtaydana baryahan shaqo ma haye eh anaa hawshaa ku fillaan laha arrintii buu ka faa'iidaystay safwaan bin umaya wuxuu idhi deyntaada anigaa bixinaya maalqabeennadii runtii quraysheed buu ka mid ahaa maca daalika carruurtaada anaa haynaya laakiin hawshaa u diyaargarow cumayr bin wahab ayaa seeftiisii diyaarsaday hubkiisiibuu diyaarsaday weliba wuxuu idhi waxaanay igu fahmayn reer madiina dee waxaa la moodayaa inankaygii la haystay inaan u socdo oo aan hantidiisii bixinayo ayaa qorshihiisa uu ku darsaday sidiibaa uu ku soo baxay magaaladii madiina ayaa uu runtii yimid dadkiibuu warwaraysanaya cumar binu khadaab unbaa halkaa ka arkay haadaa caduw allaahi yani cumayr bin wahab aljumaaxi ansaartiibuu ku yihi war ninkan miyaa garanaysa waa raggii madiine maka ka soo saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nin howl badan waa nin dhib badan nin la aamini kara ma aha walidaalika waxaa la idhahdaa isagii seeftiisiibuu isku qabtay waa uu kaxeeyey ilaa uu geeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa yidhi iska sii daa wa ficlan rasuulku wuu fadhiyay calayhi salaatu wasalaam dabeete cumar binu khadaab baa yidhi waan rasuulka ku aamini maayay ninkaasi ansaartiibuu koo xulay wuxuu yidhi isku xeeray nebiga calayhi salaatu wasalaam intay wada hadlayaan rasuulkaa yidhi iska daa cumar oo adugu iskaga tag dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi maadaa jaa'a bika yaa cumayr cumayr binu wahabow maxaad u timid ee ku keenay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa muxamed wa ficlan dee muwa rumaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan u imid inaan inankaygii furto oo wixii aad iga daynaysana aad iga dayso ilmahaygiina lay siiyaan u imid marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi seeftaadu siday u diyaarsan tahay iyo halkaad soo gashatay iyo nooca ay tahay waa nooc yani qaabkaaga aada u hubaysan tahay waa qaab dagaal buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeete cumayr wuxuu yidhi oo miyay wax naga tartay buu yidhi waadigii ogaa dagaalkii aanu gallay wixii nagu dhacay hadday seefo wax tarayso maalintaasi may wax naga tartay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi adigii safwaan miyaydan halkaa fadhiisan miyaanaydan arrinkaa soo qaadin miyaanada odhan haddii deynkayga iyo carruurta layga reebayo anugu sabab baan haystaaye anaa maxamed binu cabdilaahi ku filan miyaanad sidaa odhan wa ficlan baka markaasuu ilmeeyey wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuuluullah halkiiba ku islaamay wuxuu yidhi labadayada mooyaane qof bini'aadmiya oo kale oo na oga ma jiro waxaan qirayaa ilaahay halkaa kaaga soo warramay inaad tahay mid qur'aanka lagu soo dejiyo risaaladaadu ay xaq tahay wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bilaal binu rabaaxayi buu ku ballamiyey wuxuu yidhi ninkaasi qur'aanka ha la baro oo diinta yacni wixii aad ka fahamteen hala fahamsiiye buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam safaan bin umaya maalin walba wuxuu taagan yahay waddada waa bal ka warrama magaaladii madiine wax ma ka dhaceen waa bal ka warrama magaaladii madiina maalintii dambaa la yidhaahaa ayuu wax weyn baa dhacay oo maxaa dhacay dee ninkii cumayr ayaa islaamay oo ka mid ahaa muslimiintii madiine noqday wa ficlan markaasuu yidhi ninkaa dib uula hadli maayo cumayr bin wahab runtii dib buu u soo noqday makuu iska yimid halkiibuu diinta ka bilaabay nin runtii muxtaram ku ah quraysh gudaheeda oo howl badan ayaa u ahaa walidaalika waxa weeye islaamnimadii ayaabuu dib qurayshoo cadhaysan ayuu dib uga bilaabay safaan bin umaya ayaa yidhi ninkaasi waxaan ku dhaartay ama diin aanu iskugu nimaadna ama yaanaan iskugu imanine inaanan dib ula hadan waxaa runtii dhacday qiswadda loo yaqaano banu qaynuqaac banu qaynuqaac oo runtii ka mid ahaa yahuuddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu runtii heshiiska la galay sababtu waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd ninka loo yaqaano shaas binu qays shaas binu qays nin la odhan jiray oo runtii nin aada u howl badan ahaa oo banu qaynuqaacna ka tirsanaa ayaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu arkay aws iyo khasraj nimankii afartanka sannadood dagaalamayey oo farxadda iyo wanaagga iyo isdhexgalka iyo allahuma salli calaa maxamed wada socodka ka dhexeeya markaasaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu dhi kuwaasaa maanta noo midoobay oo qorayshna jebiyey annagana nagu soo socda waxaa la yidhaahdaa wuxuu nin gabayaaya wuu soo dhex fadhiista wuxuu ka warramay dagaaladii dhacay oo runtii dagaalla aada u foolxun aha gabayadii laysu tiriyey sidii ragga qaarkood oo rag waaweyn oo odayaale loo dilay dabeeta nin walba dareenka waayo waxaa jooga rag aabbihii la dilay walaalkii la dilay ayaa meesha wada fadhiya arrintiibaa dareenkiibaa isbedelay dabeeta awsiya khasraj meeshay fadhiyaanoo iyagiibaa murmay ilaa nin walba seeftiisii uula baxay dabeeta nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay markiiba saxaabadii buu soo gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan dhaqankii rasuulka ay ahayd in muslimiintu aanay isdilin midnimadooda la ilaaliyo si ay runtii cadowgooda uga adkaadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum ma waxaa la imanaysaan buu yidhi erayo diinta ka hor la isticmaali jiray anigoo idinku dhex jira buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam war maanta muslimiin baa tihiin walaalaa tihiin dib ha ugu noqonina buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuhim rasuulku aada buu u waaniyey saxaabadii awsiya khasraj arrinkii bay ka noqdeen sababtii buu baadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaaliye markii uu ogaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam buu u tegey wuxuu yidhi heshiis baynu galnay heshiiskuna wuxuu ahaa in idinkuna aad diintiinna haysataan hantidiinna haysataan halkiinna caruurtiinnu aad ku nabad gashaan baacmushtarigiinna iyo xidhiidhkiinna muslimiinta uu idinka dhexeeyo isla markaa muslimiintuna ay halkooda yihiin heshiiskii runtii badnaa ee maalintii aynu soo qornay aynu akhriyeyn walidaalika waxa weeye ballankii baa jabiseen inaa muslimiinta gudahoodii bal dagaal ka bilowdaan ayaa doonteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa kumuu joogin isagoo runtii rasuulku dareensan arrintaa dhacday ayaa show kamabay tegine arrinkii intii ayaa ay qabaa'ilkii kasii ballaadhiyeen walidaalika waxaa la yidhaahdaa sida ibnu hishaam uu ka waramo gabadh muslimiinta ka mida nimankani xirfadda oo dhan iyagaa madiino u hayay kabaha iyagaa samayn jiray seefaha iyagaa samayn jiray weelka iyagaa samayn jiray tijaaradda oo dhan iyo wax allaaliya wixii gacanta laga qabanayo oo dhan ee farsamo ah iyagaa gacanta ku hayay gabadh muslimada oo shay samaysanaysa ayaa u timid dabeeta nin ka mida kuwii waxsan samaynayay baa dhowr goor doonay inuu niqaabka ka qaado bal wejigeeda markaa gabadhii muslimadda ahayd baa diiday oo ficlan inuu la hadlo yacni wuxuu igu aflagaadeeyey weelkeedii bay iska sugtay markay hawsheedii dhammaysatay ayaa xijaabka may arkayna xijaabkeedii ayuu xagga sare ugu xidhay mar allaaliyo markii gabadhii muslimadda ahayd ay kacday ayaa cawradeedii ay faydantay dabeetu markaasay aad iyo aad ugu farxeen iyagu gabadhii muslimadda ahayd baa oyday nin muslima oo meesha taagnaa ayaa arkay dabeeta kiibuu madaxa ka jaray isagoo aan runtii laba sugin dee waa xayigii yahuudda banu qaynuqaac iyaguna halkiibay ninkii muslimkaa ku degeen dabeeta halkiibay ku degeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa runtii arrintii maqlay markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan ballaadhan oo runtii dhowr boqol ah ayuu diyaariyey saxaabadii oo dhan baa diyaargarowday waxa uu ku duulay nebigu calayhi salaatu wasalaam banu qaynuqa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam hub badan bay haysteen markii hore waxay is yidhahdeen dagaalama dabeeta inxisaar buu shan iyo toban cisho ku sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam calanka waxa uu siday xamza binu cabdilmudallib markii uu runtii dul fadhiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan iyo toban cisho ayaa cabdilaahi bin ubaya bin salool oo runtii ninkii aynu ka soo warrannay ra-isul munaafiqiin ahaa oo ahaa qabaa'ilka ay xidhiidhka leeyihiin baa u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma yeelayna buu yidhi nebi allow inaad kuwani la wareegta hantidoodood layso aniga igu dhaaf maanta oo waxa weeye markaasuu aad ula hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku in badan buu ka warwareegay xaliim buu ahaa rasuulku aada u dulqaad badan oo u dulqaad badan saxaabadiisa walidaalika waxa weeye mujtamaca uu hogaaminayana biqaddi nadar dhibaatadooda u dulqaad badan ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu doonayay weli muslimiintu dee madiinay degan yihiinoo awooddoodii may dhammaystirmin intay dhammaystirmaysana wuxuu jeclaa in qof walba uu halkiisa ku qanciyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam adigu nebigu calayhi salaatu wasalaam waan kaa ogolaaday buu yidhi nimankaasi laakiin yaanay madiine joogin waa la raray dhowr boqoloo qof walba intaasoo seefood iyo intaasoo waran iyo intaasoo faras hanti ay saxaabadu ku dagaalami karaan intaasoo sannadood niman runtii hanti badan haystay ahaayeen ayuu ka reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo mutajaridiina oo hubkii laga reebay ayay baxeen wa ficlan waxaa la yidhahdaa shaam bay u rarmeen marka qaar badani dariiqa ayaabay runtii ku sii dhinteen baa la yidhaahdaa halkaasina waxaa runtii dhacday qaswada loo yaqaano banu qaynuqaa qaswada loo yaqaano runtii assuwayq ayuu u baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadana waxaa runtii la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u baxay abasufyaan binu xarb ayaa ciidan soo kaxaysta baa la yidhaahdaa kooban dabeete magaaladii madiine meel dhow buu soo galay wuxuu markii hore u tegey nin ka mida nimankii hogaaminaya yuhuudda oo salaam binu abilxuqeyq laydhaa kii buu afgaran waayey dabeete runtii salaam binu mashkan buu isagana u tegey ninkaasaa soo dhoweeyey oo khamrina siiyey baa la yidhaahdaa waayo masaafad dheer buu soo socday dabeete waxa ladhaha madiine agagaarkeeda ayay dayr saxaabada ansaartaa qaarkood ay lahaayeen bay timir deyrkii timirtay gubeen walidaalik waxa weeye halkii laba qof oo muslimana oo ansaartii ka midna way ku dileen dabeete markaasay baxeen rasuulkaa maqlay calayhi salaatu wasalaam waa qaswatu suwayq rasuulku markiiba ciidan buu diyaariyey waa raadkoodii ayuu dabagalay quraysh markii sahankii ay maqleen baa wax allaaliya wixii ay hanti siteen oo dhan ayay daadiyeen waxay idhaahdeen orod bay ku galeen xarabkii marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo ururiyey hantidii waxaanu ku dhowaaday meeshii ugu dambaysay ee xuduudda quraysh iyo ahlu yatrib ay wada lahaayeen si uu u sugo rasuulku calayhi salaatu wasalaam awooddii muslimiintu weli inay jirto oo ficlan iyadana sanadkii saddexaad bilowgiisii bay ahayd waana dagaal u dhexeeyey runtii beder iyo uxud rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiina waxaa ku abuurmay dhib aada u fara badan oo waxaa ka samaysmay waxalaaliyo wixii hoggaan doonayey ama yuhuud ha hogaamiyaan ama carabtii kale madiine joogtay ha hogaamiyaane ayaa colaad u qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa ninka loo yaqaano kacab ibnul ashraf oo ka mid ahaa carabtii yahuudda ay isdhaleen isla markaa yahuudiyoobay waayo hooyadii yahuuddii reer bini nadiir bay ka mid ahayd luqada carabiga aada u yaqaana maca daalik waxa weeye gabayaano ahaa oo suugaanta wakhtigaasi qofka suugaanyahankii qiimo weyn buu mujtamaca berigaa ku lahaa ninkaa loo yaqaano kacab ibnul ashraf wuxuu bilaabay in runtii uu dacaayadeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam u gabiyo oo ficlan rasuulka loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalintii dambe waabuu ka badbadiyey oo makuu tegey nimankii qureysheed buu la soo shiray shir adag buu la soo yeeshay wuxuu yidhi aniga igu halleeya muxamed waa inaan meydkiisa madiine dhiga oo ficlan haddana wuxuu ku soo noqday madiine waa dadkii heshiiska uu la galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku dhinaca ansaartuu ka ilaalinaya oo waa ka cabdilaahi bin ubey binu salool dee qabaa'ilkan iyaga taxaaluf heshiis khaasay kula jireen qabiilaba yacnii qabaa'ilka yahuud qayb ka mid ah ayay heshiis kula jirtay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war kacab ibnul ashraf miyaa maanta madiine aynu uu yacnii laga fadhiyi kari waaya ansaartii buu la hadlay dabeete runtii saxaabiga loo yaqaano maxamed binu maslama iyo cibaad binu bashr abu naa'ila iyo salkaan binu salaama ayaa la hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa la yaa rasuul allah ma go'aan bay kaa tahay ninkaasi inaannu madaxiisa ku keenno maxamed binu maslama qaala nacam buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo muslimiintiina wuu dhibayaa hablihii muslimiintaa buu caayaya buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaasoo gabay ayuu sameeyey magaalada gudaheedii buu wareeriyey qoraysh buu la soo shirayaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam moxamed binu maslama iyo runtii labadaa saxaabiye kale ayaa baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkii isagaa sii kaxeeyey weliba markaasuu u duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo leh ilaahay waxaan idinka baryayaa in ilaahay obrethonkaasi idinku soo guuleeyo ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam indaliquu calaa ismi illaahi magaca ilaahay ku baxa ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii bay ku baxeen waxaa ku jira saddexda ninba saaxiib bay ahaayeen berigii hore waxaa kaloo ku sii jira abu naa'ila oo isaga xagga naasnuujinta ay ka walaala ahaayeen kacab ibnulashraf waxaa la yidhaahdaa wakhtigaasi wuxuu ku jiray gabadh cusub buu guursaday oo ficlan runtii quruxdiisa yani aada carabtu ay uga warantay ayaa uu ahaa way la hadleen wuu u soo baxay walidaalika wax way gabadhiisa ayuu ku yidhi waxaad mooddaa buu yidhi cod aan garanayo laakiin uu dhiig ka da'ayo ayaad mooddaa buu yidhi codkaa i yeedhay waa wakhti moogti runtii habeennimay ahayd inkastoo afariyo tobnaad uu bishu ay ahayd oo caddadu ay aad iyo aad dhulku aad iyo aad u cadyahay walidaalika wuu soo baxay wuxuu runtii cadar aad u yacni qariiba cadar runtii ku yaraa dadka isticmaalooo dadkii dee hantida lahaawna isticmaali lahaa ay isticmaali jireen ayaa uu markaa marsan yahay dabeete runtii abuu naa'ila ayaa yidhi cadar aad markii uu soo baxay ay waxoogaa yacni wada socdeen ee ay sheekaysanayaan ayuu yidhi cadar aad yacni udgoon ayaad isticmaashay dabeete sidii wax horsanaya ayuu iska dhigo xuurta uunbuu ku qabtay abuu naa'ila dabeete maxamed binu maslame iyo saxaabigii kalena mar keliya uunbay magalatay seefihii raaciyeen wa ficlan madaxiisii bay u soo qaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkii oo dhan rasuulku ilaahay buu baryey kamanuu seexan ficlan mar allaaliya markii allaahu akbartoodii uu maqlay buu rasuulku soo dhoweeyey calayhi salaatu wasalaam wa ficlan wuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo meeshaasi lagu reebay yacni kufaartii ugu waaweyneyd ee bal ninkugu dhex jira oo haddana islaamkii la dagaalamaya oo la dagaalamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam culays aad iyo aad u badan ayay ahayd dagaalka loo yaqaano qaswatu baxraan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii saddexaad ee hijriyada iyadana uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadana waxaa lagu qaaday agagaarka maka rasuulku wuu soo noqday iyadoo wax dagaali aanu dhicin waxaa dhacday sirriyadda loo yaqaano zayd binu xaarisa oo runtii ahaa dagaalkii kale ugu ballaadhnaa ee saxaabadu runtii ay galeen ee aanu laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam la socon ayaa isaguna waxa uu dhacay sanadkii saddexaad ee hijriyada bishad loo yaqaano jamaad ulaakhira waxa la dhaha safwaan binu umaya iyo abaa sufyaan binu xarb waa tirada kooban ee ka hadhay odayaashii quraysheed waxay yidhahdeen waar sidan dee ku noolaalmin intaasoo safar bay baajiyeen markay yidhaahdeen dee haddaynu sidan kusii joogno hantideennii waynu dhammayn doonaa leanna waxbay bacmushtarigii baa ka joogsaday waa kuwan muslimiintu cunaqabatiyey dabeete safar bay diyaariyeen khaasa oo aada u hanti badan oo safwaan binu umaya loo dhiibay walidaalika runtii waxaa la yidhaahdaa safarkaa dheer ee ay galeen waxa ay dirteen sahankii dadkii ugu qiimaha badnaa ayay dirteen ninka loo yaqaano furaat binu xayaan oo min bani bakri ahaa ayaa safarkaasi hanti badan laga siiyey oo ficlan aan quraysh ka mid ahayn inuu safarkaasi kaxeeyo safarkiibuu ka war helay rasuulku calayhi salaatu wasalaam zayd binu xaarisa iyo runtii ciidan ballaadhan ayaa la diyaariyey waxaa la yidhi safarkaasi waa safarkii ugu ballaadhnaa kii bedar kadib yaanu ina dhaafi wa ficlan sidii bay saxaabadu sameeyeen ridwaanullaahi calayhim zayd binu xaarisa nasiib wanaag safarkii markii uu soo noqday ayay la kulmeen halkii bay ku qabteen safar aada u ballaadhan safaan binu umaya iyo tiradii ilaalinaysana way yaaceen safarkii oo sidiisii u socda oo runtii laga yaabay qawaamkiisa ayaa magaaladii yimid oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay u keeneen rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad buu runtii safarkaasi ugu farxay waayo dagaalkii beder hanti badan bay heleen dagaalkii bani sulaym iyo iyadana ilaa shan boqoloo awr bay heleen saxaabadu oo runtii wakhtigaasi awrku dee hanti badan buu ahaa safarkan oo dhammaystiranna way heleen marka muslimiintu waxay heleen hanti aada u ballaadhan oo runtii ay ku soo kiciyaan hawshooda insha allahu tacaala maanta barnaamij baan laa intaasaynu kusoo koobi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu